Gudoomiyahayada Maareynta Musiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed ee Sodma, Maxamuud Macalin Cabdulle, ayaa safiirka Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya Axmed Juma kala wareegay deeq raashin gargaar ah oo gaaraysa toddoba boqol oo tan, kaasoo loogu talagalay in lagu garab istaago dadka nugul ee ay markaasi abaaruhu sida daran u saameeyeen. Maxamuud Macalin Cabdulle, Gudoomiyaha Hay'adda Maareynta Musiibooyinka ee Sodma, ayaa dowladda isutaga Imaaraadka Carabta uga mahadceliyey deeqdan gargaarka ah ee ay soo gaarsiiyeen waqtigan adag oo bulshada Soomaaliyeed ay la daalaa-dhacayaan abaara iyo isbeddelka cimilada oo si daran u saameeyey deegaano badan oo ka mid ah gudaha dalka.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آه، waxaan آه، joognaa baqaarka hay-adda maareynta musiibooyinka oo dabcan aan kula wareegayno آه، walaalahayna آه، United Arab Emirates oo runtii آه، no- آه، sida caadada u ahaydba آه، runtii ummadda Soomaaliyeed oo aad ogtihiin inay abaar آه، xun ay saamaysay abaartaasoo runtii ka dhalatay آه، dayrtii ba'day iyo runtii ramadaankii oo runtii nagu soo dhow inay gurmadkii ay nala soo gaaraan aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa waxaa garabkayga midid taagan safiirka ee, walaa- dowladdeena- dowladda walaalaha aan nahay Ee, runtii waxaan uga mahadcelinaynaa garab istaagga mar kasta ay nala garab istaagsan yihiin waxaa runtii ee, hadda een, aan ee, ka codsannay dowladda imaaraadka maadaama ay iyadu ay diyaar u tahay inay waxyaabo badan naga kaalmayso si flexibility aan noola shaqayso mana ahan midda ugu dambaysay dabcan safiirku waa hadda ila wadaagayay in uu eh, isku dayi doonaan ilaa iyo eh, ramadaanta ka horna inay dadaallo badan bixin doonaan ay eh, ummadda soomaaliya soo gaari doonaan macaali safir soo dhowow aad iyo aadaan runtii ugu faraxsannahay inaa maanta runtii nala joogto baqaarka hay-adda maareynta musiibooyinka Eh, waxay muujinaysaa commitmentigaaga iyo runtiisa ay kaa go'antahay inaa ummadda soomaaliyeed eh, aad mar kasta la taagnaataan dabcan waa historic oo ma ahan hadda wax hadda ay noo bilaabanayo muddo dheerba garab istaagaad noo muujinaysaan ka khaasatan aniga ka gu- ka guddoomiye ahaan ka hay-adda maareynta musiibooyinka aad iyo aad iyo aadan ummad dowladdiina iyo shacabka iyo adiga khaasatan baan kugu mahad celinaynaa Eh, dabcan annagana waxaa naga rabaa insha allahu tacaala inaan ilaah na toogno dadaalane inaan runtii eh, xaaladdan aan ku jirnaay oo ummaddayna ay ku jirto